Magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa lagu qabtay shir lagu saxiixayay heshiiska Soomaaliya looga cafinaayo deyn gaaraysa £1.2 milyan oo ay ku lahaayeen wadamada ku boobay Naadiga Paris Club. Shirka ayaa waxaa ka qaybgalay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cige iyo wafdi uu hogaaminayo. Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Biixi Imaan Cige ayaa ka waramaya natiijada ka soo baxday shirka.
Waxaan joognaa magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo aan halkan kaga qaybgalaynay wadaxaajood aad u ballaadhan oo aanu la lahayn naadiga loo yaqaano Paris Club oo ahaa toban dal oo ka mid ahaa tobanka dal ee deymaha ugu balballaadhan ama ugu badan inagu lahaa waxa aad ogtihiin in Soomaaliya ay soo martay geedi dheer oo deyn cafisa oo hanaan dib u dhis iyo dib u qaabeyn hay-adaha dowladda ah la soo galay bishii December ee sanadkii la soo dhaafay waxa hay-adda IMF ee hay-adda lacagta adduunka loo yaqaano iyo bangiga adduunku ay ku dhawaaqeen in Soomaaliya ay buuxisay dhammaan shuruudihii laga rabay si ay u hesho deyn cafis dhammaystiran taa kadib waxaa waajib ah ama ahayd inaan wadaxaajood rasmi ah la bilaabno dadkii iyagu deymaha iska lahaa oo ay ugu mudan yihiin naadiga Paris Club oo ah toban dal oo waaweyn oo deymaha inta ugu badan inagu lahaa maanta markaa waxaan u joognay waxay ahayd wadaxaajoodkaas wadaxaajood runtii waqti badan qaatay waxa aan ku guulaysanay inaan ku qancino dalalka naadiga Paris Club inay ina siiyaan deyn cafis dhammaystiran oo runtii ka baxsan intii waajibka loogu lahaa marka la eego hanaankii deyn cafiska deynta Soomaaliya laga cafiyay ayaa kaalin ka qaadan doonta horumarka dalka iyo shaqo abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed